habeenka naafada ah ee ku dhaqan magaalada tani jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ayaa ah kuwo aanan helin waxyaabaha asaasiga u ah bulshada sida waxbarashada caafimaadka fursadaha shaqo iyo wixii la halmala farxiid tifow iyo leyle cali oo ka mid ah habeenka naafada gobolka shabeellaha dhexe ayaa warbaahinta isnay ugu warbixiyey baahiyaha ay qabaan iyagoona sheegay in xilliga dhalmada ay dhibaato ku qabaan goobaha caafimaadka naafo ayaan ahay gabdhaha naafada oo baahiyaha gaarka qabaan kamid ahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxyaabaha aan ku dhibanahay maryaamaha oo roobka da-sayd oo dhiiqada roobka aan usoo bixi karin magaalada anagoo u baahan agabyadii waan kusoo bixi lahaynay sidoo kaleeto welijar oo kale aan u baahanahay waxaan u baahnaa geedka lagu socohaayey dadka araggala ay u baahan yihiin ulihii ay ku soconayeen waxay u baahan yihiin dadkaas daryeel gaar waxbarashadii ay u baahan yihiin caafimaadkii ay u baahan yihiin inaan caafimaad helno oo waxbarasho nadiif helno oo maxaan ku dhahay sinaan iyo cadaalad aan helno adaa u baahanahay dadka baahiyaa qaarka baan taanahay sida haweenka aynoo taabanayso markii ay hooyadu ay dhasho cunug dhasho oo ilaahay wax siiyo ummad uu siiyo waxay u baahanta inay banaanka usoo baxdo ilmaheeda meesha waxta cunugeeda banaanka u baxay inta baxda ay soo cisho karto qalabkii ay ku bixi lahayd sida adduunka oo kaleentood oo u baahanahay baahi ani aan soo dareemo waaye waana ka hadli karaa qofka markay umul tahay iyo markay xaamilo tahay iyo markay ilmaha hayso oo naafo sii ah way ciilan tahay qof kastane wuu dareemi karaa oo cilmi leh oo abuuray ilaahay oo aadame ah wuu dareemi karaa wallaahi marka aan naafa aan ahay oon uur lahay oon ilmo dhalay oon wax walba aan qabtay qof kasta waxaa la dhahay sidii ninkii tuurlay soo u socda asaa yaqaano marka aan naafa aan ahay ilmahayga ma bari jirin ximbaarka oo haddaan aan ximbaarka baray qaad buu idhahaa oo korma u bubootiyo oon seexiyo dadkan ha iga barinaa dhihi jira ximbaarka haddaan ximbaarka la iga baro waa inuu ximbaarki helaa taas koriska markii laga soo gudbo maamo weynaa ahay oo wax soo dhashay maaho haddana koriskii waa la dhacay waa la kufay insha allah wuxuu ilaahay siiyey alxamdulilah ilmihii waa korsaday wayna ugu filan yihiin laakiin sida dhalaanka dhalaanka hadda dhalayo oo naafada ah gabdhaha naafada ee dhibaatooyin badan ay ku qabaan dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe isxaaq xaydar aqiil ayaa hay-adaha taageera gabdhaha ugu baaqay in habeenka naafada loo abuuro shaqooyin iyo deeqo waxbarasho gabdhaha soomaaliyeed waaye aragaa ku jiro aqoon-yahanadaa ku jirta maaragtay raggana in badanay ka fiican yihin haweenka ay ka naxariis badan yihiin in gabdhahaas maaragtay il gaar ahaaneed loo lahaado siyaasadan a laga qaybgeliyo shaqooyinka caadiga a laga qaybgeliyo isbitaaladoo kale askarta ay ka qayb noqdaan meel walba oo qof biniaadmi wax ka shaqaysan karo waa in gabdhaha weyn lagu soo daraa kuwa naafadana sidoo kale aan leeyahay kuwa gacmaha ka shaqay karaa jiro farsamooyin dugsi maaragtay harqaamo inay helaan maxaa la dhihi kuwa falkiska domesticada ka shaqaysan kara waa inay nooca qalabka noocaasa helaan kuwa aan hawshaas qaban karinna in maaragtay oo aragalaana in laga saaxiido dhanka baraayilka in laga saacido iyo kombyuutarada say u bara lahaayeen si kastaba ha ahaatee habeenkan ayaa isugu jira kuwa aragga maqalka iyo cagaha naafa ka ah islamarkaana u baahan in la garab qabto